بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah kow cali ibraahiim cabdi oo loo yaqaano cali yuuqow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro ka dhacay walaayada jubbada hoose gaar ahaan nawaaxiga kismaayo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali ibraahiim cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista jubbaland sannadkii labakuntobaniyosagaalka ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay xilliyo kala duwan siddeed murtad oo ka tirsan murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay intaas kadib waxay ii direen in aan macluumaad ka keeno mujaahidiinta waxaana u qaabilsanaa xagga sahanka sidoo kale waxaan u sahmin jiray jidadka tuulooyinka iyo meelaha aan ku tuhmaayo inay deggan yihiin mujaahidiinta waxaana ka gudbiyey macluumaad badan sidoo kale waxaan ka qayb qaatay xogta toone saddex weerar soona sallaxay kana kala dhacay meelo kala duwan soona qaadeen murtadiinta mid ka mid ah weeraradaas waxaa looga furtay gaariyo caasi ah muddada aan la shaqaynaya waa afar sanno waxaa la isoo qabtay anigoo shaqadaas ku jiro dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago yaryar eedaysanaha labaad waa idriis cali xasan kuusow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudbin jiray xogta mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana idriis cali xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay murtadiinta jubbaland waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen afjabey oo ka tirsan murtadiinta jubbaland wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno ciidanka mujaahidiinta intaas kadib xogaha aan u gudbiyey cadowga waxay kala ahaayeen kow mar ayaa waxaan ka war helay kamiin loo dhigay murtadiinta waxaana wacay xuseen waxaan ku dhahay kamiin ayaa jiro ee iska ilaaliya wayna baqeen oo ma soo bixin labo sidoo kale waxaan ogaaday kamiin loo dhigay murtadiinta waxaana ku wargeliyey xuseen oo ahaa murtadkii shaqada ii diray waxaana ku sheegay tirada ragga inay yar tahay oo toban nin aysan ka badnayn way ku soo dhiiradeen waxayna ku dhaceen kamiinkii jab ayaa ku gaaray waxaa u soo gurmaday ciidamada kenyaatiga saddex waxaan kaloo u gudbiyey saddex weerar oo kala duwan laguna qaadi rabay saldhig ay lahaayeen murtadiinta wayna fashilmeen muddada aan la shaqaynayay waa laba bilood kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad waa cabdiraxmaan cabdulaahi faarax jacaylow da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana qayb qaatay weeraro iyo duqeymo ka dhacay walaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan cabdulaahi faarax wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaa maalin maalmaha ka mid a isoo wacay jaasuus lagu magacaabo xudayfe oo la shaqeeyo maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay intaas kadib wuxuu ii diray in aan macluumaad uga keeno dhaqdhaqaaqa ciidanka mujaahidiinta waxaana u gudbin jiray macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqa aan u gudbiyey waxay gaarayaan siddeed dhacdo sidoo kale waxaan ka qayb qaatay afar duqaymood oo ka kala dhacay meelo kala duwan dadna way ku shahiideen kuwo kalena way ku dhaawacmeen annoo sidii xogta u gudbinayo ayaa la xidhay xudayfe muddada aan la shaqaynayo waa afar sano kadib anna waa la isoo qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag yar eedaysanaha afaraad liibaan cabdi bilow da'diisuna tahay soddon iyo koob jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan b s tahriidada intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana liibaan cabdi bilow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay murtadiinta gaar ahaan b s ta waxaa maalin maalmaha ka mid a ila soo xidhiidhay nin la yidhaahdo salaad oo ka tirsan murtadiinta gaar ahaan b s ta wuxuu ii soo bandhigay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waana ka aqbalay wuxuuna ila hadalsiiyey nin taliyihiisa ah oo la yidhaahdo cabdiraxmaan waana isfahamnay kadib waxaan bilaabay shaqadii waxaan kala qayb galay howlgallo lagu dilay laguna qabqabtay dad badan haddaan faahfaahiyo waa sida tan kow waxaan xogtooda iyo lambaradooda gudbiyey rag ka tirsan mujaahidiinta oo tiro ahaan gaadhaya ilaa tobani kow qof dhammaantooda waana la lagu wada dilay duqayn iyo weeraro hal qofna wuu ku dhaawacmay labo waxaa ka mid ah dadkaas aan dilkooda ka dambeeyey gabar muslimad ah saddex waxaan farmuuqay oo xamar iyo afgooye lagu xidhay laba qof oo ka tirsan dadweynaha muslimiinta waxaana ku sheegay in ay mujaahidiinta ka tirsan yihiin muddada aan la shaqaynaya waa laba sano iyo bar shaqadan waxaan ku qaadanayay lacago aan badnayn eedaysanaha shanaad waa maxamed aadan xasan tarmuush da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta koonfur galbeed una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed aadan xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynaya jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo u furow annagoo dhowr qof ah anigana waan ka aqbalay kadib maalin ayuu isoo wacay ufurow wuxuuna i tusiyey qalab yar oo diyaaradaha la shaqeeyo wuxuuna igu dhahay waxaa la gelinayaa meel ay degan yihiin mujaahidiinta mar kale ayuuna soo wacay annagoo dhowr qof ah wuxuu nagu yidhi cawada waxaa la qabanayaa hawshii ee diyaar noqda toddoba saac oo habeennimo markay ahayd ayaan baxnay wuxuu yidhi aniga ayaa dhigaayo ee idinka waardiyey iga qabta waayahay ayaan dhahnay kadib wuxuu dhigay qalabkii oo shidan meel ka mid ah xeradii ciidanka kadibna waxaa timid diyaaraddii waxayna wareegaysay muddo isbuuc ah wax duqayn ahna ma geysanin kadibna way baxday qalabkii meeshii waan ka soo bixinnay intaas kadib waxaan xog ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo weerar ku ahaa goofgaduud waana laga qabsaday goobtaas murtadiinta mar kale waxaan xog ka gudbiyey ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo weerar ku ahaa shabeellada hoose muddada aan la shaqaynay waa bil intaas kadibna waa la ii qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag dhan afartan doolar eedaysanaha lixaad waa cabdi naasir maxamed aadan ufurow da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed iyo maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdinaasir maxamed axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista koonfur galbeed iyo maraykanka shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay murtad ka tirsan koonfur galbeed waana ka aqbalay intaas kadib wuxuu baydhabo iga soo dhiibay hal shariixo ama qalab dhegaysi ah midkuu ahaa ma sheegi karo wuxuu igu yidhi waxaa la rabaa in la dhigo qalabkan meelaha ciidanka mujaahidiinta ay deggan yihiin haye ayaan ku dhahay kadib waxaan jaasuusnimada u bandhigay rag saaxiibaday ah wayna iga aqbaleen iyagana waxay sii shaqaalaysiiyeen saaxiibadood aniga ayaa mas-uul u ahaa shabakadaas kadib waan isku imaannay waxaana ku tashanay in shariixada ragna geliyaan ragna waardiye ka qabtaan waxaana gelinay qalabkii goob ay degganaayeen ciidanka mujaahidiinta diyaaraddana waxay imaatay maalintii labaad kadib waxayna wareegaysay toddoba maalmood wax duqayn ahna ma geysanin kadib qalabkii ayaa hallaabay aniga oo rabo inaan u celiyo ninkii ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynaya waa saddex bilood shaqadan waxaan ku qaatay lacago yaryar xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fain إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتني كواد قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كانوا حكم سبنا قرال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم waxaan gudagalaynaa tanfiidkii xukunkii allahu akbar الله أكبر allahu akbar